maalmihii la soo dhaafay dab xooggan oo aan la ogeyn waxa uu ka dhashay ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dad beeraley ah oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya qaar ka mid ah dadka ku dhaqan mandaqada uu dabka ka socdo ayaa sheegay in aysan garanaynin waxa uu ku dhashay dabkani iyaga oo ka warbixiyey khasaaraha uu geystay meeshaan jooga waxaa laydhahaa duudweyne wuxuu ka mid yahay degmada dilac annagu ma garananno waxna gubaya mana arkano waxaanse arkanaa iyadoo dabku uu ololayo hoostana laga soo suray sidii batroorkoo kale wuxuuna aad elbiriqsi ku mara aad ku arkayso inuu boodayo sidii batroorkoo kale halkan haddaad ag joogto ood laba tallaabo u jirto meeshu way bisishahay maacuun waxay reeruu lahaayeen iyo waxay huwanayeen iyo waxay gelayeenba dhammaan way naga wada gubteen ka u dambeeya shalay buu gubtay kuwa kale way ka horreeyeen oo muddo ayaanay sii marayaan hadhuuro yaryaroo noo baxay qaladun baanu iska dhiganoo halkaan bay ku gubteen dabkaa bilaabmaya meelu ka bilaabmaya cidima arkayso isagoo buli yidhi unbaa dhulkaa la arkaya hooyadaa gubtay wixii aan gelanay wixii aan cunanay wixii aan xirananay weelkii xiitaa wax ku cunanay way ku basay aqalkaa wax gubay cidima kama sheekayn karto ilaahay mooye aadama ka warrama ma jiro marka wax alla wixiiaan dee noo yaalay ee hooybaa hoyga wax walba lagu hoystaa hoygaa hooyo wixii aan ku hoysan wixii noo yaalay ee aqalada noo yaalay way baseen hantidii dee kayd wixii ama dadka dee xoolaha ama kayd noo ahaa caleemaha ama sagarooyinka noo ahaa wixii way israaceen tiro ku dhow labaatan aqal oo ka mid ah guryaha ay ku noolaayeen dadka beeralayda ah ayuu dabku basbeeliyey isaga oo sidoo kale baabi'iyey dhulbeereedyo ku yaala deegaanadaas